أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah dad shacbaha ugu rasaaseeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah barkac xooggan ayaa ka socda magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib markii daadad xooggan ay soo galeen xaafado ka tirsan magaaladaas wilaayadii islaamiga gedo ayaa dowladdiini ha u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka rona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xaaris cabduqaadir howlgalladan ay mujahidiintu waxay ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose baay iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibeedda kenya dhanka wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya waxaa mujahidiintu habeenkii xalay weerareen isbaaro maliishaad kardida u tiilay agagaarka deegaanka iyo aqbari weyne waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan kaas oo allah fadligii hasiimo lagu gaarsiiya cadowga inta la xaqiijiya waxaa weerarkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah iyadoona ay mujahidiintu soo qaniimaysteen qori iyo boosh isla shabeellada hoose waxay mujahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana weerarkaas u barbar socday silsilad dagaalo culus oo ay mujahidiintu ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee eelaboorka degmada baraawe iyo sidoo kale deegaanka buurcolow ee hoostaga isla degmadaasi dhanka deegaanka laanta buure waxay mujahidiintu halkaas ka fuliyeen weerar xoogan oo lagu qaaday xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaankaasi wilaayada bay waxaa mujahidiintu qarax la beegsan isbaarada milishaadka hirdada ee xaafadda hareere kaadiyow ee magaaladaasi waxaana halkaas ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah oo dhaawacyadooda culus yihiin laamu ee gudaha dhulalka muslimiinta ay kenya xoogga ku haysato waxay mujahidiinta ka howlgala dhulkaasi ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka kiyunga inta la xaqiijiya waxaa weerarkaasi ku baktiyay hal askari oo saliibiyiinta kenya ah iyadoona halkaas uu ku gubtay matoorkii korontada ee saliibiyiintu lahaayeen xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxay mujahidiintu weerareen saldhig maliishaad murtadiin ah oo daacad u ah saliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin dowlaadka deegaanka kamboni howlgalladan ee qayb ka ah silsiladda camaliyaadka kala duwan sida weerarada tooska ah qaraxyada iyo sidoo kale howlgallada gaarka ah ee mujahidiintu ka wadaan goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka iyo dhulalka muslimiinta ee saliibiyiintu ixtilaaleen waad mahadsantahay xaaris maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah dad shacbaha ugu rasaasiyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayo cabdiqani maxamed magaalada muqdisho waxaa maalin waliba si joogto ah uga dhaca dilalka bareerka ah ee ay maleeshiyaadka ridada u geysanayaan shacabka caasimadda iyadoona dhacdo naxdin leh laga soo wariyey deegaanka garas barley ee duleedka magaalada muqdisho askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa deegaanka garas barley ku dhaawacay laba qofood oo kale ahaa aabe iyo wiilkiisa iyagoona sidoo kale dhac u geystay goobtooda ganacsi askarta murtadiinta ee arxanka daran ayaa markii ay dhaceen alaabtii tiilay tukaanka labadii ruux ee ay dhaawaceen goobta kaga dhaqaaqay iyagoo halkaasi ku dhigbaxaya dhacdadan ayaa kusoo aadaysaa xilli maalin uun ka hor wiil dhallinyaro ah askarta riddada ku toogteen magaalada muqdisho kaas oo dilkiisa ay si weyn kaga naxeen eheladiisa dhanka kale shil gaari oo maanta ka dhacay agagaarka isgooska furayaasha ee degmada wardhigley ee magaalada muqdisho ayaa sababay dhaawaca afar qofood oo saddex ka mid ah ay shacab yihiin halka mid kalena uu yahay askari murtad ah tafaasiil dheeraad ah lagama hayo waxyaabaha sababay shilka balse maalmahan magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya shilalka gaadiidka gaar ahaan kuwa xamuulka qaada iyo mootobajaajyada mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta hayminaha oo ka soo baxay safka cadowga allaah bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan mar kale maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxa uu degmada badhaadhe ee dhulka jooraha uu ku soo bandhigay toddoba askari toobadkaanayaalaha oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland taabiinta lasoo bandhiga ayaa kale ah faarax muuse faarax oo muddo shan sano ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada jubbaland maxamed xuseen ismaaciil ibraahim cabdulaahi ibraahim cabdilkariim guure axmed cabdi mawliid cabdiraxmaan maxamuud xuseen iyo xuseen dhaqane askartan taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib ayay waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamigaha ee andalus waxay ka hadleen qaabka ay uga soo baxeen safka cadowga waxyaabihii ay la soo kulmeen iyagoon ugu dambeyn baaq u diray askarta ay kaga soo tageen safka gaalnimada magacayga waa maxamed xuseen ismaaciil waxaan ahaa ciidanka axmedow oo ka tirsanaa kudaa waxaana ugu soo tagay dubow haddana waxaan joogaa degmada badhaadhe waxaan la joogaa walaayada islaamka waana liigu soo dhawey gacan furan si wanaagsan haddana waan ku faraxsanahay itaana u toobad keenay insha allah faarax muuse faarax la yidhaha magacayga waxaana la joogaa walaayada islaamka waxaana kasoo baxay kudaa waana fiicanahay wax dhibee ma qabo meeshaan joogana waa degmada badhaadhe dhibaato fara badan waa jirtaa dadka wuxuu laheen baa laga qaadayo wax walbaba waa iska caadi aa lagu leeyay war dadkan waxaa ka qaadaysin baaldile ma soo baxdaa dhahda caadi waa lagu leeyay kasoo walaniyo dhacdooyin fara badan waa iska jiraan oo dee qof xoolo uu leeyahay laga qaadanayo xoog looga qaadanayo haddaad ad aragto maxaa dhacdooyinka kale kuu dhiman oo markaad ka hadlayso aad dhahdan wartaan waxaa laga bedel war adeestay ahaan oo tawre hadalkeena raac lagu leeyay waxaan joogaa degmada badhaadhe magaciigana waxaa weeye cabdikariim guuta waxaan ka tirsanaa ciidamada oo ka shaqeeya waddankaas iyada oo dowladda jubbaland oo adag iskaaridada ah haddana waan iskaga soo baxay waxaa gacantooda aan ugu soo dhaweeyey walaalaha mas-uuliyiinta ah ee harakada al-shabaab waana ku faraxsanahay halkaasaana tooxiidka lagu qabtay niyo nolol nolosha iguma anficin macnaha nin mustaqbal leh dee inuu sii joogo ma wadan oo mustaqbalkayga aatiinkayga iyo diintaydaan soo noqday maanta alabara si wanaagsan baa lagu soo dhawey dhibaato kale ma kulmin wax walba har iyo welwel aan ka qabana malaha aad baan ugu qanacsanahay waxaan ugu baaqayaa haddii meesha dhibaataa kama jirta hadda degmada baradhe ninkay nolol iyo aatiin doono inuu iskaga soo baxo halkan ugu baaqo uu kasoo dhawaayo diintiisa dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu degmada badhaadhe ku soo bandhigay afar askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada jubbaland ee ku sugnaa deegaanka raaskambooni oo ka tirsan dhulka jowraha waxaana si adaa u soo badanaya tirada taa'ibiinta ee soo gaaraya dhulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka abu ayman barakac xooggan ayaa ka socda magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib markii daadad xooggan ay soo galeen xaafado ka tirsan magaaladaasi tafaasiisha warkan waxaa eegaya yaasir maxmed barakac xooggan ayaa ka bilowday xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasi oo uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle oo bartamaha ka mara magaalada kaasoo inta badan laga soo tebiyo saameynta ay reebto fatahaadda uu sameeyo webigaasi oo ka mid ah webiyada mara koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa soo sheegay in maanta roobab lagu diirsaday ay ka da-een magaalada waxaana roobabka dhinac socday fatahaadda webiga kaasi oo keenay in qoysas badani ay ka barakacaan qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne waxaana xaafadaha maanta ay dadkeedu barakaca ka sameeyeen ka mid ah boondaweyn iyo holwadaag kadib markii uu webigu barkaarka soo jabsaday kuna fiday jihooyinka doon subagle iyo faarax geedi ee kala dhaca xaafadaha boondaweyn iyo howlwadaag qaar ka mid ah dadka ku dhaqan beledweyne waxay sheegeen in labadani xaafadood ee kala ah boondaweyn iyo horwadaag ay ahaayeen xaafadaha aysan saameynta ku yeelan fatahaadda uu maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi ka sameeyey webiga shabeelle balse maanta dadkeedu bilaabeen inay isaga barakacaan walow qoysas badani ay weli deegaan ku yihiin xaafadahaasi sidoo kale wiil yar ayaa ilaa iyo iminka lagu la-yahay nolol iyo geeri kadib markii daad xoogan uu qaaday shalay xilli uu ku sugnaa buundada nuurxawaad ee magaalada beledweyne
buundada nuurxawaad saakay ciyaalna ay ku dhinteen biyihiina ay aad ugu soo fataheen dhibaatadaas runtii waxay ahayd dhibaato weyn carruurna waa ku dhimatay carruurna waa laga soo badbaadiyey dhibaato badanaa ka jirto magaaladan beledweyne runtii rag badan oo qaraabtayaala ay joogaan oo heedaha lacag uga qaataan kuna sameeyaan wax jeebkooda galay waxay ku qayilaan ka dhigaan runtii arrintaas waa arrin dhibkeeda leh buundada nuurxawaad oo biyaha ay ka dulboodeen ilmo carruur ahna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen hadda meeshaan waxaa ku dhacday laba canug midna waa dhimeeyey midna waa laga soo baxshay dhibaatadaasaa taal ilmaha biyaha ku dhammaaday maantay laba canugaa midna waa dhaawaco waa iska tacbaan isbitaalkaa la geeyey kii kaleetana waa dhimeeyo biyaha anuu ku jiraa waa biyo lagu dhex ganacsanaayo la dhex degan yahay laakiin fatahaad waa un fatahaad xaafado badan ay ku yeesheen haba u badnaato sida raadeerka oo kaleeto meesha la yidhaahdo kutiimba oo kaleeto qaybo bilisdiid qaybo ka mida hadduu ilaa ku jiro holwada qayb ka mida bacaadahaas koreeto dhagax jibis waa la mid sagaashan iyo sagaashii toddobadii aan aniga horta soo garaadsaday garaadkayga aan ka xasuusto biyobaxo oo aan arko wixii ka dambeeyeyna waxaa waaye waxay iska noqotay iska daba joogjoog laba kun iyo lixdii ay ku soo xigtay laba kun iyo tobankii wixii ka dambeeyeyna waxay noqotay sanadkiiba inay laba mar ay soo baxaan ay noqotay sanadkan sanadkii ka horreeyey bishaan may meydeyda kaleeto biyobaxaa soo baxday sidaan ka war hayno oo aad iyo aad u saamaysay magaalada beledweyne ilaa iyo hareeraheeda meelihii loo qaxi jiray xitaa ku saamaysay muuqaalo la soo geliyey baraha bulshada ayaa muujinayay biyo aad u badan oo kusoo rogmaday xaafadaha magaalada beledweyne fatahaadii ugu xoogineed ayaana magaaladani la sheegay inay ku dhufatay deyrtii lasoo dhaafay taasi oo ilaayo iminka aysan dadku kasoo kabsan mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga gedo ayaa dowladdiini ha u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaasi casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowradan oo loogu magacdaray saxaabiga cuthmaan ibnu cafaan shicaarkeedunu yahay ayaan qusudiin wa ana xayun ayaa loo qabtay wilaadda degmooyinka baardheere baladxaawo garbaharey buurdhuubo ceelwaaq luuq doolow iyo ceelcadde iyadana dowradan ay socotay muddo toddoba maalin ah xafladii lagu soo xiraya dowladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimo udiin ugu horeyn waxaa kelmad tawciya ka jeediyey munaasabadii xiritaanka dowladda sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada islaamka walaalaha marka waxaan leeyahay cilmiga aad xambaarteena maalmahan aad u fadhideen waa ammaano cilmigaasi waa ammaano ammaanadaasina iyo mas-uuliyadeedana adinkoo korka idinka saaran yahay waad xambaarteen ummadda aad maaragtay maxaan ku rahdaa mas-uulka ka tihiin waxaad mas-uul uga tihiin dantooda diin iyo adduunyo masaalixdooda adduunyo iyo aakhiro adduun iyo aakhiraba adinkaa mas-uul ka hol idin weydiinayaa adinkuna waxaad beddel ka tihiin oo mas-uuliyaddaasi aad ku matalaysaan ciddii idinsoo magacowday oo idiin dhiibtay xilkaa isaga ah idinkulana xisaabtamayso inaad gudataan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaasi dusha idinkaga saaray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas-uuliyiin mas-uuliyaddaasi marka aad xambaarteen oo aad qaadeena dhawarka ladiin suray ilaahay kaga cabsado cidda aad matalaysaan kaga cabsado suuradda aad bixinaysaan mas-uulka aad ku qaadeen waa diin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka darjamaysaan waa kitaabkii sunnada nebi maxamed waa fahamkii salafka saalixa ahaa waa socdantii yani maarata maxaan ku raha khilaafadii islaamka dariiqii ay ku imaan lahayd haddii aadan markaa idinku toosnaanin cid idiin toosnaanaysa ma jirto sidoo kale qaar ka mid ah wilaadii loo soo gebagabayay dowladda ayaa ka warramay dowladda duruusta ay ku qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen waxaan ku qaadanay dowladan maadooyin gaarayaan ilaa kow iyo toban maado ayaa ku qaadanay waxaa ugu horayso tafsiir qur'aanulkariim waxaa ka mida maadooyinka a qaadanay cilmiga iyo fadliga uu leeyahy waxaa kaloo ka mida maadooyinka ku qaadanay dowladan fanu tacaamul maca annaas qaybaha ku qaadanay waxaa ka mida aad waxyaabaha ugu muhiimsan maadada layidhaha al amaana ayaa ka mid ah maadooyinkaa ku qaadanay waxaa kaloo ka mid a al ukhuwa aliimaaniya walaalnimada iimaaniga dowladaasoo shicaarkeedu uu ahaa ayanqusudiin wa ana xayi magaceedana uu yahay cuhmaan ibnu cafaan dowladaas fawaa'id fara badan ayaa lagu gaaray oo fawaa'id diineed ah muddada ay socotay waxay ahayd toddoba beri ayada oo fawaa'id fara badanna aan ka helnay oo fawaa'id diineed ah ugu dambayntii waxaa xiritaanka xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan qodobka xigoon dardaarmaya waxay tahay ixsaanu danni bilaakhiriin inaan waxaa weeyaan wanaag u samayno walaalaha ee walaalaha kale ee muslimiinta ee anna nagu xidhiira waxaa weeyaan inaan u samayno wanaag ixsaanu danni walaalkaaga muslimkaa danniga inaad u hagaajiso ayaa lagaa rabaa dowladii noo socotay muddada toddobada maalmood ah waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga awoodoola ogolaado subxaana wa tacaala tadawarkeenna iyo wanaaggeenna inuu intaan kasii bato waa qayb ka mid a dowraadka silsiladaha ah ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga heegedo waad mahadsan tahay cazaam ugu dambeyntii shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya shilkan oo ahaa shil baabuur oo aad u xooggan islamarkaana sababay khasaare nafeed oo aad u ballaarana ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka kenya inta la hubiyey ugu yaraan ilaa lix xubnood oo kenyaan ah ayaa ku dhintay halka tirooyintaas ka badanna ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen shilkan xooggan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka ildureet iyo nakuru ee waddanka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen dhowr gaari oo kale ah mercedes benz iyo gaadiidka dalka kenya looga yaqaan matatuda waxaana shilkan si gaar ah looga soo tabiyey halka loo yaqaano mandiqada rafture dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la geeyey cisbitaalka deegaanka bant forest halkaas oo lagula tacaalayo dhowr xubnood oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dhacdadani halka dadka ku dhintayna la geeyey goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka deegaanka lagu magacaabo eldama shilkan gaari ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo tabiyey ismaamullada dalka kenya sanad walba waxay waaxda la socodka gaadiidka kenya diiwaangelisaa dhimashada kumanaan qof iyo dhaawacyada kumanaan kale kuwaas oo gallaafta shilalka gaadiidka waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu